madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wakiilka gaarka ee midowda afrika u qaabilsan soomaaliya maxamed nadiif saalax madaxweynaha ayaa soo dhoweeyey tallaabada uu xafiiska howlgalka midowda afrika uu ugu soo guuray magaalada muqdisho wakiilka gaarka ee midowda afrika ayaa madaxweynaha uga warbixiyey xafiiska midowda afrika ee muqdisho iyo sida uu midowda afrika ugu heelan yahay taageero uu siiyo dowladda federaalk ee soomaaliya haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa goo dhoweyd magaalada muqdisho nooga soo diray waryahayaga xasan kaafi qoyste madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta xafiiskiisa kula kulmay wafdi ka socda midowda afrika uu hogaaminayo wakiilka midowda afrika u qaabilsan soomaaliya maxamed saalax annadiif kulankan ayay labada mas-uul uga wada hadleen xaaladda dalka soomaaliya iyo howlgallada ciidamada amisom ay ka wadaan gudaha soomaaliya kulanka ayaa markii uu soo gebagaboobay kadib waxaa saxaafadda la hadlay wakiilka midowda afrika u qaabilsan soomaaliya maxamed saalax annadiif oo ka warbixiyey wixii ay isaga iyo madaxweynuhu ka wada hadleen kulanka aan la qaatay madaxweynaha soomaaliya waxaannu kaga wada hadalnay arrimo badan oo quseeya soomaaliya iyo amisom maadaama amisom ay ciidamo ka joogaan soomaaliya sidoo kale waxaan madaxweynaha ka wada hadalnay dardargelinta howlgallada amisom kuwaasoo ah kuwa ay ku soo celinayaan nabadda soomaaliya ciidamada amisom muddadii ay ka howlgelayeen soomaaliya waxa ay ka heleen ilbaxnimo dheeri ah kulanka wakiilka midowda afrika uu la yeeshay madaxweynaha soomaaliya ayaa ku soo beegmaya iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey wafdiga ka socda midowda afrika ay kulamo noocan oo kale ah la qaadanayeen saraakiisha ciidamada amisom iyo kuwa dowladda federaalka soomaaliya waxaana wafdiga midowda afrika uu ballan qaaday in dhowaan ciidamada amisom lagu soo biirin doono ciidamo ka socda waddanka siralion xasan kaafi qoyste v o a muqdisho